إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ka fuliyey gobolo kala duwan munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay jufo ka tirsan beesha abubakar gaabane ayaa ka dhacday qeybo ka mid ah wilaayada shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey qabaa'ilo dhowaan diyo ku kala qaatay gobolka hiiraan dad ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay magaalo ku taala waddanka turkiga saraakiil ka tirsan xukuumadda ciraaq ayaa ku dhintay diyaarad helikobtar ah oo kula burburtay gudaha waddankaas intaasi waa qodobadii warka u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ka fuliyey gobollo kala duwan cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaasoo qaarkood ay khasaarooyin kala duwan sababeen gutada madaafiicda ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay gantaalo ku garaacday xarunta habar khadiijo ee magaalada muqdisho halkaas oo ah taliska ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ah madaafiicdu waxay gudaha u galeen xarunta sirdoonka waxaana la sheegayaa in khasaarooyin ay jiraan walow faahfaahin aan laga bixin argagax iyo kala carar ayaa waxa uu ka dhacay goobta iyo nawaaxigeeda tani waxay niijib ku ridaysaa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo taliyaha sirdoonka iyo saraakiisha iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ah sababtoo ah waxay xaruntan u arkaan halkii ugu muhiimsanayd iminkana waxay la kulantay weerar kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin horey sidan oo kale waxaa marar badan madaafiic loogu garaacay aqalka madaxtooyada oo uu ku jiro maxamed cabdulaahi farmaajo isla gudaha magaalada muqdisho xaafadda suuqa xoolaha waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaana biliiska si gaara wuxuu uga tirsanaa qeybta baariista ee biliiska oo loo yaqaano c i d da askarigan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay abshir dhanka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weeraro ka fuliyeen fariisimo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalku ay leeyihiin deegaanka beriire ayaa ka mid ah goobaha ciidamada dowladda federaalka lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerareen ciidamada ku sugan deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose laakiin kaabiga ku haya magaalada muqdisho dhanka gobolka baay xalay weerar ayaa waxa uu ka dhacay magaalada dinsoor waxaa lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halkaasi waxaa lagu warramaya in halkaa khasaaro uu ka dhashay walow faahfaahin dheeri aynaan ka helin dhanka gobolka hiiraan khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada buulobarde ayaa la sheegayaa inuu sii kordhay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegay inuu dhintay dhaawac soo gaaray waxaa xusad mudan in horay ay u dhinteen shan kale oo qaarkood ay saraakiil yihiin qaarna ay askari yihiin sarkaalka dhintay ee lixaynaya shantii hore u dhimatay waxa uu ka mid ahaa shan iyo labaatan saraakiil iyo askar isugu jira oo dagaalkii shalay duleedka bulobarda ka dhacay ee ku dhaawacmay xaaladda ciidamada iyo saraakiisha dhaawacmay ayaa aada looga dayrinaya waxaana iminka dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ay ku khasbanaanayaan in diyaarada ay ku qaadaan dhaawacyada si loo geeyo meel dhaanta buulobarde si loogu daweeyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa shala subax waxay ka duuleen magaalada buulobarde waxaanay aadeen deegaano magaalada duleedkeeda oo shareecada islaamka ay ku xukumaysa xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka ayaa askartan ka hortegay dagaallo xoogla ayaana dhacay kuwaasoo dhimashada iyo dhaawaca sababay geesta kale shalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsana maamulka koonfur galbeed oo ka baxay magaalada bardaale kuwa ku wajahnaa dhanka magaalada baydhabo ugu yaraantii afar askari ayaa halkaasi lagu dhaawacay gaari nooha ah iyo laba mooto ay ciidamadu wateen ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xeradigii ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaa ku sugnaa ayaa waxa ay jiiteen dhaawacyada saaxiibadood si ay ula baxsadaan xilli gaadiidkii ay ku qaadi lahaayeen uu u gacan galay xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabad ay nabaddoon ku caleema saaranaysay jufo ka tirsan beesha abakar gaabane ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayada shabeellaha dhexe zakriyo cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada ayaa waxaa lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo yeelato jufada xasan yacquub oo ka mid ah beesha abubakar munaasabada ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka ceelmuluq ee hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xafladan ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabada islamarkaana lagu casuumay nabadoon ibraahim geedi oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe inaan raaga soo dhowaa baan ku leenahay gacmo furan ayaan kugu soo dhoweyhaynaa haddaan nahay nuqabada abubakar gaaban oo kaa horraysay waxaan ku leenahay ilaahay subxaana watacala kitaabkiisa ayaa lagugu doortay waxaan kuu sheegaynaa ilaahay subxana watacala kitaabkiisa haddaad ku toosto ciddaaduna waad toosaysaa haddaad kitaabka ka leexatana cidda waa leexat hadaana leexiyey ciddi ku keensatana waxaan leenahay naqiibkeeda ha addeecdo ilaahay qur-aanka subxaana wa tacala wuxuu ku leeyay asagoo nimanka nuqabada ka hadlaya walaqad akhada allaahu miithaaqa bani israa'iil wa bacadnaa minhum itnay cashara naqiiban horta naqiib hadduu war shabaab wata loo qabay iyo hadduu war iska caadi loo qabay ilaahay yaa ilaahay subxana wataala aayaddaasuu ku caddeeyey sidoo kale waxaa isna hadlay oo kelimad laga siiyey munaasabadda nabadoonkii hore ee jufada xasan yacquub cali cabdulaahi cali intaas kabacdi haddii hore aan u galo anigoo ah ii sheeg naqiibka horo beesha xasan yacquub cali cabdulaahi cali waxaan ii sheeg caddaynayaa inaan maanta aan wareejinaayo ii sheeg xilka aan u haayo beesha aan u wareejinaayo kunaan wareejihaayo walaalkay raaga maxamed mahdi oo naqiibka beesha cusub oo ay dooratay aan ku wareejiha intaasaan caddaynaa caddayntana waxaa iila jira ii sheeg inaan umarkaati kacaayo oon la shaqaynaayo oo walaalkii oo garabkiisa aan istaagaayo oo sow iila shaqeeyey in si kasii daran baan ula shaqeeya insha allah intaasna waa caddaynaa intaas kadib waxaa isna markiisa la soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee jufada xasan yacquub raage maxamed mahdi isagoona ballan qaaday in jufada uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka akhyaar anigu inaan cilmi iyo codkarnimo aan aqaanay waa taqaaniin waxaan ahaa maskiin haddii mataqaanaa aad u aqoon yar wadaada cadi waxay tihi wadaadu qur-aan oo akhri asuul waa aqoon yarahay maskiin oo ahnama aqaan asii tiri haddana wax aqaan ila wareeg haylu goyni wax aqaan doonaha cidda aan wax aqaan ma ogeyn wax aqaan ma doono way keentay ilaahay dartii inaan ugu shaqeeyo kitaabka ilaahay ayaa kanaan ku hoggaansan diyaar u ahay laba iyo toban sanaa walaa islaamka waddanka ka shaqaysay kitaabka looga dagaalamayey anunkuna xoogaa yara waa u gaabnaynay dadkan dad wax wada wax og waaye waxaa lagu dara waa kitaab ilaahay xasan yaaquubow inaad kitaabka ila u dagaalamtiin ood idabakaciin diyaar ma u tihiin khayr allahainsiiya anna haddaan iraa eriga ilmaan u naqaha iska tag anayn dulan weyda horkaca ugu dambayntii munaasabadan oo ku soo dhammaatay jawi farxadeed ayaa waxaa soo xidhay nabadoonka guud ee beesha abubakar nabadoon macalin xuseen faraweyne dadka muslimiina uu hogaaminayo jinfadan abubakar gaabana ka mid oo reer xasiyaaqo ayakana waxaan faraya ayagaa keenay qofu kuma dirqin anaa goobjoog ka ah adinkaa soo doortay culummo codkar caamisaad adinkaa keena inaa addeecdina idin faraya adinkaa haddana la yimido waa nagula ijbaara malihi nabadoonaa nagu ijbaaray walaayaa nagu ijbaarta ma jirto adinkaa la yimid way iska soo xusheen sida la xuna u yaallaa codkar waa yahay dhallinyaro waa yahay shay kasta shay u kuxun yaha ma jirto saad u soo xusheen inaadna uga raaracsana oo dhagaxa jiida adoo noqona adinkan idin faraya nabigu wuxuu uhi alayhi salaatu wasalaam saddex hadday meel soconayso halka midu amiir ha noqdo qabaa'ilada muslimiinta ah ee ku nool deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ay ka arrimiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay doortaan nabadoonno ogaasiye iyo salaadiin ku hogaamiso ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey qabaa'ilo dhowaan diyo ku kala qaatay gobolka hiiraan haashim cabdinaasir ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya waaliga walayada islaamiga ee shabeellada dhexe sheekh cabaas abu maxamed ayaa kelimad muhiima ka jeediyey munaasabada ay dhowaandiya ku kala qaateen qaar ka mid a qabaa'il ka dega gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud sheekha ayaa ugu horreyn sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku suuro gashay in qabaa'ilka ay xuquuqdooda ku kala qaataan si sharciga islaamka waafaqsan isagoo tilmaamay sidau raqiis u ahay dhiigga qofka muslimka ah oo si fudud lagu daadin jiray sidoo kalena ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ku dhaqmaan shareecada islaamka islamarkaana difaacaan arrintaas ayaa ku timid maanta arrinta aan u fidhinno waa la ogaa arramihii dhici jireen burburka aan soo marnay iyo dadka sida ay raqiis u ahaayeen dhiiggooda sharaftooda diintooda wax walba sida dhulku u yaal waxyaabaha maanta kor noo qaaday waa ku dhaqanka shariicada islaamka wa. waxaana laga rabaa maanta inaan ilaalinno aan ku wada dhaqanno kutubka allah subxaanahu wa tacaala aanna difaacno sheekha ayaa sidoo kale ka hadlay waajibnimada in laga digtoonaado daadinta dhiigga qofka muslimka ah qofka muslimka dhiiggiisa xurmada uu leeyahay waxyaabaha maanta aan u joogno waxaa weeye kala qaadashada xuquuq aan isku lahayn oo diyo ah dad la dilay dad la dhaawacay intaasaa u dhexeeya sidaa daraaddeed marka inaan sheegno waay xurmada dhiigga muslimiinta dhiigga muslimka qofka muslimka dhiiggiisa xurmadu uu leeyahay waxaa waajibna saaran ah inaan ilaalinno aan isugu digno dhiigga muslimiinta in la daadiyo akhil muslim xurmaduu leeyahay xurmadana in la ilaaliyo wa waxaana laga rabaa marka inaan ilaalino ee xuquuqda ama xurmada qofka muslimka ah xuquuqda uu leeyahay ugu dambayntii waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh cabaas abu muxamed ayaa nuqubada qabaa'ilka kula dardaarmay inay ummadda muslimka uga digaan qabyaaladda una sharaxaan waxa ay diinta islaamka ka qabto nuqabadeena jazaahum allahu khayran oo sharafta badan oo maanta ay joogaan waxaa laga rabaa dadka idinka mas-uulo ah mas-uuliyadaas idin saaran maanta mas-uuliyadda in la dareemo ashucuur bilmas-uuliya maanta dadkii idinka xukuma idinka nabadoono u ah in diintii lagu shubo dacwo in la gaarsiiyo wax la baro diintoodii in la baro dadka bulshada muslimiinta aan xukunno qabaliyada hadda ku buuxda in laga daadiyo inta badan soomaalida cid gaare uma wadno soomaalida guud ahaan qabaliyada qabiilka lama diidna wa qabaila litacaarafu ina akramakum ind allah laakiin waxaa la diidaya qabaliyada la isku dagaalayo oo waddanka lagu fasaadinayo waxa la diidaya waa qabaliyadaas wa walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada ku nool waxay ku kala baxaan markii ay dhib isku geystaan shareecada islaamka iyadoo dadka muslimiinta ah ee ku nool goobaha ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo maamulada ku daabanna ay marar badan u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee hoos taga xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay aad u dhibsadaan shisheeyaha shareeca la dirirka ah dad ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka kacay magaalo ku taala waddanka turkiga sida warkani uu ku faahfaahinayo maxamed cali kaymo dhowr ah oo ku yaala magaalada antakiya ee wadanka turkiga ayaa waxaa ka kacay dab xoogan waxaana dabayl daran oo mandiqada ka jirtay ay sababtay inuu dabku ku baaho tuulooyin ka agdhow magaalada ugu yaraan saddex ruux ayaa ku dhintay dabkan ka kacay kaymaha ku yaala magaalo xeebeedka andakiya ee wadanka turkiga sida uu warbaahinta u xaqiijiyey sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda wadankaas gawaarida gurmadka deg dega ah iyo ilaa shan iyo toban diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ka qayb qaadanaya samata bixinta dad ku go-doonsan magaalo xeebeedka andakiya ee gudaha waddankaas magaaladan ayaa waxaa ku sugan dad badan oo dalxiisayaal ah kuwaasoo intooda badan ka yimid wadamada reer galbeedka waxaana ilaa iyo hadda la ogeen sababta ka dambeysa dabkan iyadoona marba marka ka dambeysa ayse soo tarayso khasaaraha ka dhashay dhanka kale wadanka lubnaan waxa ay sano laga soo sheegayaa in dab xoogan uu ka kacay mandiqad ku taalla gudaha wadankaas iyadoona dabkaas uu gaaray wadanka suuriya mandiqada cakaar oo dhacda waqooyiga wadanka lubnaan ayuu ka kacay dabkan waxaana faraha ka baxay xakameyntiisa iyadoona qolyaha dabdamiska ay awoodi waayeen inay damiyaan dabka ayaa ku baahay kaymaha deegaanka qabyaat iyo deegaano kale oo hoostaga mandiqada cakaar ee wadanka lubnaan isagoona usii gudbay waqooyi bari ee wadanka ilaa uu gaaray tuulooyin dhaca wadanka suuriya oo xuduud la leh lubnaan guddoomiyaha deegaanka qabyaad cabdow cabdow ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda jirta ay tahay mid aad u adag isagoona quus ka muujiyay in wax laga qabta dabkan oo ku fiday qaybo ka mida wadanka aroornimadii hore ee saaka oo ku baagnaad wakhtigii uu dab ka bilowday ayaa waxaa lasoo badbaadiyey ilaa soddon ruux kuwaasoo deganaa tuulooyinka uu dab ku baabi'iyey waxaana la geeyey goobo kale oo ka fog halka uu dabku ka kacay dadka ayaa guryahooda ka soo baxay cabsi ay ka qabaan inuu dabku soo gaaro waxaana cirka isku shareertay qiiq iyo uuro madow iyadoona ay baabi'een boqolaal higtar oo dhulbeereed ah waxaana intaasi dheer inay gubteen xarumo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda lubnaan kuwaasoo ay qaarkood ku kaydsanaayeen hub fara badan taasoo sababtay qaraxyo waaweyn iyo gubashada rasaas fara badan muuqaalo laga soo qaaday goobaha uu dabku baabi'iyey ayaa lagu arkayaa dhul baaxad leh oo gubtay iyo dad fara badan oo la baxsanaya naftooda kuwaasoo ka cararaya goobaha uu dabku ku fiday
halka warkan aad kala socotaan waa raadiha alfurqaan saraakiil ka tirsan xukuumadda ciraaq ayaa ku dhintay diyaarad helikobtar ah oo kula burburtay gudaha waddankaas taliska militariga ee xukuumadda ciraaq ayaa xaqiijiyey in shan sarkaal ay ku dhinteen kadib markii magaalada salaaxudiin ee waqooyiga waddankaas ku burburtay diyaarad helikobtar ah oo lahaayeen ciidamada waddankaas bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda baqhdaad ayaa lagu sheegay in duuliyaha diyaaradda oo nooceedu ahaa ma tobaniyo toddoba uu geeriyooday kadib soo dhicista diyaaradda oo dhowlatus militari ka sameynaysay magaalada salaaxudiin ee waqooyiga ciraaq bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duuliyaha ay la dhinteen afar sarkaal oo intooda badan xilal muhiim ah ka hayay dowladda ciraaq ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa soo dhicista diyaaraddan militari ee ay saarnaayeen saraakiisha xukuumadda ciraaq waxayna mas-uuliyiinta waddankaas sheegeen inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sababta ka dambeysa soo dhicisteeda warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa